bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu duhur wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsa
shirweynaha maalgashiga iyo bangiyada soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo maanta oo anbabaxay dalka turkiga
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya dagaal ciidanka dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray duleedka xawaadley
xisbiga mucaaradka soomaaliya oo sheegay in guuldarro ay kusoo wajahan tahay xisbiga talada hay ee kulmiye kadib doorashooyinka ka dhacaya maamulkaasi
akhbaaraadka dibadda warka duhur aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
dowladda maraykanka aaladda digtok ka mamnuuci doonto dalkeeda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale doon wanaagsan dhegeystayaal waa duhur arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka abriil sanadka labada kun afar iyo labaatan ay maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu doorkaroonaa warkayaga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka
aanu ku bilownaya shirkii maalgashiga ah ayaa maanta ay bangiyada ayaa waxa uu ka furmay magaalada muqdisho iyadoo shirkan ay ka qaybgaleen qaar ka mid a ganacsato soomaaliyeed hay-ada ganacsi ah oo iyagu doonaya inay maalgashi ay ku sameeyaan soomaaliya ayaa waxaa dah furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo sheegay in soomaaliya ay fursad u tahay in bangiyada iyo sidoo kale wadamada caalamku inay maalgashi ay ku sameeyaan dhulka soomaaliya safiirka dowladda dalka soomaaliga oo wakiilka dalka kenya jibriil ibraahim cabdulle oo isagoo qeybka dadka ka qaybgalay kulankan ayaa sheegay inay soomaaliya fursado badan ay horyaalaan kadib deencafiintii loo fidiyay waxaana uu sheegay in dowladiisu ay ku faraxsan tahay in kumanaan kun oo ganacsato shisheeyey weliba ku soomaaliya ay doonayaan inay wadanka maalgashi ay ku sameeyaan waa kan safiirka dowladda soomaaliya kenya oo fadhiyay jibriil ibraahim cabdulle oo kulankaasi ka hadlayay shirkan wuxuu astaan u yahay isbeddelka ka socda dalka soomaaliya iyo dareenka guud ee shacabka soomaaliyeed waxaan galnay xaalad ka duwan xaaladihii aan ku jiri jirnay dalka soomaaliya hadda wuxuu u soo jeestay dhisme dhaqaale wuxuu u soo jeestay in nimcada ilaahay ku jiro dhulkan ummadda soomaaliya looga faa'iideeyo caalamkana ka faa'idaystaan waxa meeshaan ku arkaysa waxay tahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka ayaa yimaadeen waxay arkaan wax weyn waxay arkaan soomaaliya oo hadda bilaabayso dhaqaalaheeda bilaabayso tusaale waxaa kugu filan dalkana waa laga cafiyey deynta dal aan deyn lagu lahayn dhib aan lagu lahayn nimco badan ee dhexdiisa taallo qof kasta wuxuu rabaa in wax ku yeesho marka waa tusaale fiicanay u tahay xaaladda cusub oo dalkeena u galay maalqabeeno badanoo caalami ay yimaadeen way joogaan qaar kale ay imaan doona shirkado badanoo caalami joogo waxaa jira qaar badanoo imaano dad soo dirsaday laakiin dhammaantood waxay tusaale u tahay isbeddelka xoogga leh dal gudaha faa'iido badan uu leeyahay wax badan isbedelaayo kumanaan qof aa shaqo ka raasanaysa hadda waddankan for example tusaale markaan idhaahno afartan kun oo qof oo kenyaati a ka shaqaysato waxaan rajaynaynaa tobanka sano soo socotayna boqol kun ka badan ay yimaadaan boqolaal kun oo soomaaliya dibadda jiro oo qurbaha ka yimi oo dhaqaalo badan ka raadinaya dalka marka aad baan isleenahay
dhanka kalena markaan haddii aan eegno gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane shaadan maxamed nuur shaadan madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambanbaxay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho iyagoo kusii jeeda dalka turkiga halkaas oo ay kaga qaybgeli doonaan shir soconaya muddo saddex maalin ah gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur iyo wafdi xildhibaanaha uu hogaaminaya ayaa waxa ay maanta ka ambanbaxeen garoonka aadan cadde waxa ayna kusii jeedaan dalka turkiga halkaas oo ay kaga qaybgeli doonaan shir ay markaasi yeelanayaan madaxda baarlamaanada wadamada islaamka gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa inta ay ku sugan yihiin dalka turkiga waxay ka qaybgeli doonaan shirkan ay isugu imaanayaan madaxda baarlamaanada wadamada islaamka iyagoo sidoo kale kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda baarlamaanada dalkaasi iyagoo markaasi ka wada hadli doona sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya baarlamaanada islaamka
faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal xalay duleedka deegaanka xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe ee ku dhex maray ciidanka dowladda soomaaliya ay ku dagaalamayaasha al-shabaab oo weerar kusoo qada xero ciidanka dowladda ay ku leeyihiin salmaan cadaal ayaa warkan faahfaahinaya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar toos ah oo ay al-shabaab ka fuliyeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo xiga dagaal toos ah wararka ayaa waxaa weerarka ayaa waxaa lagu ekeeyey saldhigyo ay ciidamada dowladda iyo kuwa admis ku leeyihiin deegaanka xawaadley oo hoostaga magaaladaasi dagaalmayaasha al-shabaab ayaa sidoo kale isku dayay inay qarxiyaan iyaga oo miino ku xiraya buuntada deegaankaasi oo muhiim u ah isku socodka dadka shacabka ah balse waa laga hortegay macadda khasaaraha rasmiga ay ka dhashay weerarkan iyo dagaalka ka horeeyey maadaama dhacdadu ay dhacday xilli habeenah sarkaal u hadlay milatariga soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen weerarka al-shabaab wuxuuna intaasi ku daray inay haatan ay wadaan howlgalo dheeraad ah sidoo kale wuxuu tilmaamay inay ku raad joogaan xubnaha al-shabaab ee weerarka ku qaaday aagka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xawaadley laba jeer oo hore waxaa sidan oo kale u soo weeraray dagaalmayaasha al-shabaab balse waxaa dib u celiyey ciidanka xoogga dalka xaaladda ayaa haatan ah mid aad u mid degan waxaana weli dhaqdhaqaaq laga dareemayaa aagka halka lagu dagaalamay weerarkan ayaa ku soo aaday iyada oo uu shalay balcad booqday madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali kuudnaabe oo mashaariic horumarineed ka dahafuray gudaha degmadaasi kuwo kalena ka dhex dhigay kuwaasi oo muhiim u ah dhammaan dadka deegaanka
mahadsanid salebaan alcadaala dhanka kalena markaan haddii aan eegno mas-uul ka tirsan xisbiga waddani ayaa sheegay in markaasi ay doorashada kusoo wajahaan maamulka somalilan ay ku guuldareysan doonaan xisbiga talada haya dhinaca doorashooyinka waxayna tilmaameen in ay markaasi arrintaasi ay xoogga saari doonaan siday ugu guulaysan lahaayeen xisbiga kulmiye ayagoo ku dabooli doonaa guuldaradii kaga soo gaartay dagaalkii ciidamada somalilan ay la galeen ciidamada a c c qaatuma dagaalkii laasacaanood ka dhacay ee lagu guulaystay ciidamada somalilan waxa uuna ka digay mas-uulkaani ka tirsan xisbiga waddani inay arrintaasi dhacdo ay cododkana ku shubtaan xisbiga talada haya ee kulmiye
celin lahaa waxa weeye in la bedelo xukuumadda waxaasoo afooynaya dhibaatooyinkaasina gelisay marka waxaan ugu baaqayaa shacabka rajo wanaag kalgacal walaalnimo inay ugu diyaargaroobaan doorashadaasi aynan wada bedelno sumcaddii ummaddeennana aynu soo celinno iyo dalkani lahaa doorashooyinku waxa ay leeyihiin xeerar iyo qawaaniin waxaynu arkaynaa yariya nagu soo noqnoqonaya xeerarka iyo qawaaniinta iyo korof kodhabkaa la wada saxeexayo baa dabraya xisbi kasta oo doorashada madaxtinimada u tartamaya wax cid laga baryaya maaha wax cid lagu raaligelinayana maaha nimanka baaqaa faraha badanle ka soo baxayo hadalladaas jiidhayaana runtii ay ka soo baxayaan waxaa ku kalifaysaa waxaa weeye dhibaatadii ay toddobadan sanno dalka gaadhsiiyeen iyo doorashada maanta soo waajahan iyo guuldarrada ku soo fool kale iyo bulshada somalilan wixii ay la hortegi lahaayeen oo aanay haynin ayay ku qarinayaan natiijada ha la aqbalo waxaanu leennahay madaxweynuhu maalinta doorashada laga helo si nabada oo wanaaga oo sidii loogu wareejeeya ha ku wareejiya ayaanu leenahay madaxweynaha madaxweynuhu ha u diyaargaroobo si nabada oo wanaaga oo sidii loogu wareejiyey inuu ugu wareejiyo marka laga guulaysto haddii alla idhaha somalilan waxaan u sheegaynaa waxaa la ysku hayaa inaanay ahayn waxa ay kulmiya iyo xukuumaddiisu ay ku dhawaaqaan laakiin ay tahay waxaa la ysku hayaa waxa weeye ee buuqu ka taagay waxa weeye waxay ka cabanayaana ka sii qaylinayaan waxa weeye waxay xamili kari laayeen ee sugi kari laayeen waxa weeye jabkii ciidamada soo gaadhay oo lasoo bandhigi doono waddankan goodoonka galay
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay howlgal waaxda caafimaadka ee gobolka banaadir ay ku samaysay qaybo ka mid ah waaxyaha caafimaadka ee ka howlgala gobolka banaadir waxaana uu sheegay in lasoo qabtay dad iyagu shaqaynaya islamarkaana qaba cudurka h i v ids gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf jimcaale madaali ayaa waxa uu sheegay in waaxda caafimaadka gobolku ku bogaadinayo dadaalka ku aadan in lasoo qabto dad iyagu caafimaad ka shaqeynaya islamarkaana caafimaadkooda uusan ahayn mid wanaagsan lagala helay cudurrada cagaarshowga iyo weliba sidoo kale h i v aidiska waxaana sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir uu sheegay in tallaabo laga qaado dadka sidan oo kale ah iska yacdada ah ee caafimaadka ka shaqeynaya islamarkaana isbitaaladan tiraha badan iyo weliba daawooyinka la isticmaalo ee xadka lahayn ee la keeni gudaha dalka soomaaliya la kontaroolo islamarkaana baaritaan lagu sameeyo dadka ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee caafimaadka ee ku yaala dalka gaar ahaan magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf jimcaale madaale oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi muddadi koobneed oo la shaqaynayay oo dhowrka bil aheeday in intaasoo qofood oo aidis qabo in maaragtay laga soo dhex helay dadka u shaqaynaya dadka in laga helo intaasoo qofood oo ilaa iyo boqol iyo toddobaatan qof oo rag ah in cagaarshow laga helay muddadii koobneedoo la shaqaynayay intaasoo qof oo ma- gabdho ah in cagaarshow laga helay intaas in aidis laga helay waa runtii waxa nagu faafayo dadkaynan hayo waxaa arkaysaa dukaan oo lagu gadaayo meel waxaa lagu gadaa bac iyo biyo iyo q- wax kalea lagu gadaa meelna daawaa lagu gadayaa timajara waxaa arkaysaa intaasoo dhan laftigiisa ay suuragal tahay muddadii koobneed oo la shaqaynayay oo dhowrka bil aheeday in intaasoo qofood oo aidis qabo in maaragtay laga soo dhex helay dadka u shaqaynaya dadka in laga helo taas waxay kutusaysaa iska warqab la-aantay kutusaysaa uusan qofkaba iska warqabin ama cidda u shaqaynaya aysan ka warqabin waxay ku intaasoo qofood oo ilaa iyo boqol iyo toddobaatan qof oo rag ah in cagaarshow laga helay muddadii koobneedoo la shaqaynayay intaasoo qof oo ma- gabdho ah in cagaarshow laga helay intaas in aidis laga helay waa runtii waxa nagu faafayo dadkaynan hayo marka arrintaasna waxaan rabaa waaxda caafimaadka inay marlabaad isku sii dhuujiso duubka isku sii xirto si dadkayna badqabkiisa ay uga miro dhalin lahaaday maxaa yeelay isbitaaladaynu waxay iska noqdeen wax business iska ah oo aan loo aaba yeelin daawada la keenaya nuuca ay tahay meesha la dhigaya nuuca ay- sida ay tahay cidda qaadayso goobta la geynayo waxaasoo idilba aan laga warhaynin sidaas si lamida cidda shaqaynayso laftirkeeda aan wax qab- laga haynin asiga qof caafimaad raba inuu daaweeyo ee asiga u
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayuu kaasi ahaa halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana koongareeska dalka maraykanka ah iyo weliba aqalka sanadka ayaa meel mariyey in gebi ahaanba aaladda tiktok ah laga mamnuuco isticmaalka dalkaasi maraykanka horey ayay dowladda dalka maraykanka u mamnuucday in goobaha xafiisyada lagu isticmaalo aaladda tiktok- tiktok ah shirkadda lagu magacaabo bayde dansaha ayaa iyadoo laga leeyahay dalkaasi chinaha ayaa sheegtay in mamnuucidan ay noqonayso in lacag gaaraysa bil weliba ama sanadkii sagaashan iyo shan bilyan oo doolar dowladda dalka maraykanka canshuur ahaan iyo weliba lacag ahaan aheed ay uga soo gasho shirkadda tiktok tiktok ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in dowladda dalka maraykanka oo saxiixi doono islamarkaa saxiixa madaxweynaha marka uu dhaco gebi ahaanba shirkadda inay isaga guurto guud dalka maraykanka taasoo dhaqaale ahaan hoos u dhigi doonta lacagihii tirada badnaa ee shacabka reer maraykan ee shirkaddu ay ka helaysay dowladda dalka maraykanka ayaa shirkadan ku eedeysay in siraha iyo weliba xogaha dadka reer maraykan iyo sidoo kale dadka iyagoo ugu shaqeeya dowladdu ay dowladda dalkaasi shiinaha ay la socoto gudaana warkeedu hornimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararka aad la haysaa hobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel